qaybtii koowaad waa dhammaatay guulaha laga gaaray waa la socotiin qaybtii labaada hadda bilaabanayso haddii ilaahay idmo ramadaan hortiis waxaan rabnaa inaan buulburta tagno qofkay arrintaasu dhib iyo adigaan isu kaa dhaafna adigii ilaahaaday idhex daaltaas waxba ha nagu darsanin waxba ha nagu darsanin waana iska kaa celinaynaa mustaqbalkiinna waa annaga cimri inta noo haray iyo inta aan muxuu ahay gadaal naga jirta ilaahay baa og laakiin inta naga horraysa inay yartaan xisaabu hayna hadda dadka mustaqbalkooda lagu cayaaraa adinka waaye hooyooyinka waxa lagu cayaaraa waa mustaqbalka ilmihiinna waaye waa noloshiinna waaye noloshaad ku nooshiin waad aragteen caafimaadka waa aragteen raashinka waad aragteen nafaqada waa aragteen biyala'aanta waa aragteen shuban caloolaadka waad aragteen ma waxaasaa la fiirsan karaa saas baan ku jirnaa saas baan raalli isaga nahay talo wanaagsan iyo niyad wanaagsan aan isugu nimaado